dadka ku nool tuulooyin hoostaga degmada mahadday ee gobolka hirshabeellaha dhexe ayaa soo wajaday xaalado caafimaad daro kuwaasoo ay sababeen biyo haraadiga ah ee xilli lagu jiro wakhtigii kulaylaha tuulada shidla bari waxaa ka dilaacay xanuuno ay ka mid yihiin jadeeco iyo kadidhiig kuwaas oo inta badan soo ritay carruurta sida uu raadiw isnaa u sheegay cabdulaahi xasan shuceeb oo ah guddoomiyaha tuuladaasi dhinaca kale cabdulaahi ayaa tilmaamay in dhowr jeer ay cabasho u gudbiyeen madaxda cusbitaalka degmada mahadaay balse aysan ka helin wax jawaab ah wuxuuna baaq u jeediyey mas-uuliyiinta hirshabeelle waxaa jira tuulooyin dhowr ah oo leh goobo caafimaad islamarkaana lagu daweeyo inkastoo bulshada ku nool tuulooyinka shidlo bari iyo xudur ciise aysan lahayn goob caafimaad